maanta waxaa magaalada london ee dalka britain lagu soo gebagabeeyey toddobaadka soomaalida oo ah kulan sanladna ah oo lagu soo bandhiga noocyada kala duwan ee sugaanta soomaalida kulanka waxaa sannad walba ka qayb qaata abwaano magac kula deegaanada soomaalida sannadkanna waxaa kulanka marti ku ahaa suugaanley ay ka mid ahaa ay ka mid yihiin abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi macalin siciid saalax qoraa maxamed daahir afrax iyo kuwo kale khadka telefoonka ee london ayaan kula xiriiray ayaan maxamuud oo ah qabanqaabiyaha munaasabadda waxaanan marka hore weydiiyey halkudhigga toddobaadka soomaalida ee sanadkan sanadkan xoog wuxuu ahaa dadka dibadda jooga ama qoraa ha noqdo ama abwaan ha noqdo oo wadamo fara aada iyo aada u fara badan baa baa laga yimid canada ha noqoto maraykanka ha noqoto denmark ha noqoto sweden ha noqoto maxaa la yidhaha aada waxa maadaama uu ahaa mawduuca weyn oo laga hadlayo uu ahaa journey ama ama ama ama maxaa la yidhaahdaa geedi socod qof fanka soomaaliyeed meesha uu marayo iyo iyo iyo iyo geedi socodkiisa nolosha soomaalidu meeshay marayso dhibaatooyinka halkan dibadda dadka ku haysta maxaa la yidhahdaa arri arrimahaas oo fara badan marka runta markay mawduuc ahaan iyo culeyska mawduuc uu leeyahay geedi socodka iyo weliba fanka iyo iyo dadka tirada badan ee wadamada aadka u kala fogfog ka yimid runta sanadkan qiimo gaaruu lahaa gaar ahaan waxaan aada u xuseeyaa maxaa la yidhaahdaa kuntad guuradii macalinimada siciid saalax uu iyo dadkii faraha badnaay oo abaabiyey iyo kulankii qiimaha badnaay oo xalayba habeenka xalay ka dhacay goobta iskugu imanaysay iftin band oo aada wada garanaysid soomaali wada wada garanaysa oo ah kooxdii tacliinta marka runtii iyaga laftigooda waxaan maaragtay aan aan dab yarshidaynin dhalinta halkan maxaa la yidhaahdaa ku ku ku barbaartay oo iyaguna la yimid maxaa la yidhahda sugaan aada iyo aada u qiimo badan sida haddee nadiifa maxamed oo haddee buggeedii labaad soo saartay oo dee kaba gudubtay heerkii soomaalidu inay akhristaan oo iyadu qora caalamiya waxaa iyadana la magacaabi karaa wasan shire oo noqotay gobayaagii london ee da-da yaraa wa wa wa oo oo dee magacii london oo dhemsida magacii soomaalida oo qura aan sidin ama afrikaanka ama madowga ee magacii magaalada london oo iyadoona gabayadeeda kusoo bandhigtay dhalinyaro aada iyo aada u fara badan oo runtii sugaan aada iyo aada u qiimo badan la yimid baa baa baa goobta ka dhacay waan gartay marka muddo toban cishuu soo socday maanta waa maalintii lasoo gabagabeynayey maxaad is leedahay kani uu kaga duwanaa muddadii aada soo wadeen ee sanadkan ka horreeyey
runta qaangaadh maxaa la bandhigu wuu qaangaadhay oo mawduucyada dadku aada bay ugu soo diyaar garoobeen maalin walba qofku meesha saaran ama kawaanka saaran aada buu iskaga iskaga iskaga dhicinayay kii shalay lasoo dhaafay runta dhinaca qaangaadhnimo fara badan baa muuqata dhinaca mawduucyada sanadka runta waxaan rabaa inaan laba kelmadood un kusoo celiyo sanadka aad weydiiso oo ah sanadadii hore muxuu kaga duwanaa annaka oo mar walba suugaanta iyo afka iyo iyo fanka uu xoogu fas saaran yahay ama bandhiga uu saaran yahay waxaanu dhowr mawduucoo runta aada iyo aada ummadda soomaaliyeed ugu muhiima baanu gooni uga hadalnay oo ay mid uu yahay maxaa la yidhaahdaa arrintan haddaan reer u k nahay iminka dhibaatada weyn ugu haysato xawaaladaha uu britain iyo bangiyadeeda iyo xawaaladuhu ay ay dhibaatada weyn ka dhex taagan tahay iyaduna gooni waxaan uga hadalnay xuquuqa gaarka ee lagu hayo dadka la la la takooro oo nuur nuur sheekh oo oo maxaa la yidhaahdaa reer nairobi aba isaguna gaska iyagii kamid ahaa iyadana waxaan gooni uga hadalnay maxaa la yidhaahdaa xaaladda guud ahaaneed ee siyaasadda ee uu geyga soomaalidu maanta ku ku ku sugan yahay waan gartay ugu dambeyntii muddaad soo wadeen barnaamijkan abwaano badan baad sanad walba isku keentaan mawduucyo gaar oo kala duwan baa lagaga hadlaa ma jirtaa hanaanaad u ururisaan wixii la sameeyey oo ay uga faa'iidaysan karayaan bulshooyinka ku nool meelaha ka baxsan dalka britain
walaal kolleyba mar walba waxaad dareemaysaa markaad koob qaadid baad dareemaysaa mas-uuliyadda koobkaad meesha ka qaaday ay leedahay runta inta keliyaan ku dadaalnay iyo faafintayadu haba xumaatee waanu duubnaa oo kolleyba waxaan rajeynaynaa wax ay soomaalidu tartaba inaanu aqoonteed aan u kaydino telefishinada iyo runta idaacadaha soomaalidana waxaan ku boorinaynaa de waxaan waa mas-uuliyad iyaga saaran inay umada gaarsiiyaan haddii aanu anaku xilkayagii aan kasoo baxnay inaan ummadda isku keeno maxaa la yidhaahdaa abwaanadii iyo iyo iyo qoraagii iyo aqoontiina ay iyagu aqoontii soo saareen ay dadkoodii usoo bandhigeen faafintiina de waa wax u baahan runtii in layska kaashado
waa tahay taasi waxay ahayd ayaan maxamuud oo ah qabanqaabiyaha munaasabadan waxaana khadka telefoonka ee magaalada london ugu waramaysay maxamed cabdi sandheere dhinaca kalena isla magaalada london iyo waxaynu ku guda jirnaa qabanqaabada toddobaadka soomaalida ee macalin maxamed waxaa khadka telefoonka uu isna kula xiriiray maxamed cabdi sandheere oo uu wareystay macalin siciid saalax axmed oo ka mida ka qaybgalayaashii kulanka sanadkan isagaoo si gaara loogu maamuusay isagaoo konton sano ay u buuxsantay intii uu waday waxbarashada iyo barbaarinta soomaalida waxa uuna marka hore weydiiyey maxamed cabdi sandheere macalin siciid saalax axmed sanadkan sida uu arko toddobaadka soomaalida wallaahi wuxuuba wuxuuba waa waaweynaayeen aan kaga qayb galay toddobaadka soomaaliyeed ee london waxaan aad ii xadateeyey cilmi baadhiso xagga af soomaaliga iyo suugaanta laga sameeyey ha iigu waaweynaadeen inta buugag lagu soo bandhigay oo yiididiilo leh inta dadku in af soomaaligii la qoraayo dhalinyarada dabadda joogta oo iyaguna talantiskooda ay muujiyaan iyaduna rijo badan bay ku gelinaysaa oo waa i waan aada baan ugu bogay waxaa kale oo lagu soo bandhigay wax walba ka weyn dadyowga aan muddooyin badan is arag oo isugu imanaya meesha oo isku bururaya waxyaabaha ayaa guud ahaan iigu waaweynaa waan gartay haddii aan si gaara ku weydiiyo sanadkani adiga gaarbu ku ahaa waxaa wararku nagu soo gaadhayaan inaad dib u kulanteen xubnihii kooxda iftin oo aad adigu madax u ahayd mar ka mida mararka intii soomaaliya la joogay bal haddaad sawir iga siisid siday arrintaasi u dhacday sababta ay isugu yimaadeen baa iyaduna weyneyd oo malaa aada la socotaa waxaa xubnaha uun inaanu isu nimaadno nooma ahayn bandhiggii buugaga ee hargeysa iyo kan toddobaadka soomaaliyeed ee dhaqanka soomaaliyeed ee halka london ahaa labadaba waxaa xushmo gaara la iigu siiyey wakti gooniya iyo maalin gooniya oo lagu magacaabo horta magac halkudhega labada bandhig baa wuxuu ahaa socdaal ama joorni haddaba waxa gaar la iiga dhigay socdaalkii siciid saalax aniga maxamed owsaad la socoto sanada kan waxaa ii buuxsamay konton sano oo macalinimo ah oo aan ku dhex jiray miidaanka waxbarashada oo konton sano ah ama class aan ku jiro ama maamulkeeda aan ku jiro marka hadda anoo class ka soo baxay galabtana usoo degdegaya inaan isniinta calaaskii dhigo ayaa xuskaa ayaa kooxda iftiin in badan oo yurub kala joogtay iyo dalkan u k ayaa isugu yimi inay igala qayb galaan inay dadka usoo bandhigaan geedi socodkayga qaybta ay kaga jireen inay iyaguna kaga qayb galaan oo ay dadka u muujiyaan markaa sidaasuu mid gaara iigu ahaa waan gartay hadda waxaad joogtaa gegida duyuuradaha waxaad usu socotaa gurigaagii minnesota daqiiqadii ugu dambaysay baan ku helay waa maxay waxyaabaha aad kala imanayso markaan ka hadlaya xasuusta bandhigga soom toddobaadka soomaalida ee magaalada london aad baan xusuuso badan waad sidaad u sheegtay haddaan gaar uga helo barbaarintii waawaaxdan madaxda u ahaa oo ay kooxda iftiin ka mid ahayd xubnaheeda yimi gaar ahaan kooxda oo toos igala qayb gashay oo dadka xusuusisay ee qaybahooda ka mid ahaayeen suugaantii siciid saalax halkudhegiyadii siciid saalax dabeecadihii iyo waxa aanu iyaga kala baranay oo dhan waxaanu toddobaad iska oohina iyo is-oohina baanu ku jiray oo iyaga wejiyadoodii baaiyo yaalla waa sidaad u sheegtay xubno badan oo aanu weynay ayay ugu dambeysay maryan cali moodey halkaasi oo ay qoyskii nagala soo qayb galeen oday maxamed aadan teera xusuustii maryan oo mar walbana hor joogtay iyo intooda ka kala timi switzerland sweden norway iyo u k oo mid walba aanu ismooganayn xilliyo badan oo aanu halkaa isku aragnay kanu wuxuu ahaa konton guuradii siciid saalax iyo wada kulankii kooxda iftiin minneapolisna kii ugu dambeeyey oo la kulanka bulshada ah ayaa la yidhi baa lagu samaynayaa dad baa waxaa abaabula eh bishan december bilowgeeda
kaasi waxa uu ahaa macalin siciid saalax axmed oo khadka telefoonka ee magaalada london iigu warramayey isaga oo ka qaybgelayay kulankii toddobaadka soomaalida oo maalmahan ka socday magaaladaasi halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a washington